You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
shirkan horta hore kismaayo ka dhacaya waxa weeye shir ay madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu isugu yimaadeen waxaana ahayd waxay ka tisanayaan danahooda iyo waxa kaga aadan dowladda federaalka Een, waana ma garanaysaa een, shir dee inta badanna wixii dana markay yimaadaan sidaasoo kale gobolladu isugu yimaadaan marka uun muraadkoodu wuxuu ahaa siday danaha gobolladooda iyo uga tashan lahaayeen waxyaabaha kaga aadan baysikali dowladda federaalka iyo waxay kaga tashan lahaayeen iyo inay go'aana ka gaaraan een, macaamilka een, dowladda federaalka iyo siday ula dhaqmi lahaayeen iyo dowladdu la dhaqankeedu inay sax tahay in kale intaasi anigu aan u arkaayo waa gartay eh, ciise wadatashi inay danahooda ka tashadaan laakiin waxay u muuqataa wadatashigood inuu ku aadanaa dhaliilaha dowladda Eh, eh, bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay Eh, shiinan eh, inta badan la qabaa waxa keliya oo u baahan in la ogaado oo dadka intooda badneeyeen ogaan ay tahay dhaqanka eh, federalismka ayaa wuxuu yahay in steydyadu gooni u shiri karaan hadday doonaanna iyaga iyo dowladda federaalka ah ama dowladda dhexe ay wada shiri karaan arrintan haddeer arrin constitutional baan aqoon u lahayn in shirkan ay isugu imaan karaan oo markaa fiiriso eh, muxuu aha social mediada waxay leeyihiin eh, sharci darro weeye laysuma imaan karo waa kaasa constitutionka ay ku qoran tahay ah, article fifty fifty one fifty two fifty three waxaasoo dhan baa waxay qeexayaan isteydyada iyo siday u wada shaqayn lahaayeen inay kulmi laha- karaan iyo siday u kulmi karaan iyo waxyaabaha ka dhexayn kara ama border ha noqdo ama security ha noqdo ama economic ha noqdo ama wax kale ha noqdee Eh, marka way jidhaa in arrimahaas kale oo aad adigoo sheegtay oo ah cabashada ay dowladda ka qabaan ay tahay laakiin heshiiskooda wuxuu ahaa in sanadkii saddex jeer la shiro saddexdii biloodba sorry afar jeer saddexdii biloodba mar laysu yimaado Waa markii hore waa tii baydhabo laysugu tegay markii ka horreysana waa tii eh, jubbaland laysugu tegay haddana again jubbaland iyo kismaayo laysugu tegay laakiin caqabadaha ugu waaweyn oo hor yaal baa waxay tahay xiriirka iyaga iyo dowladda dhexe ee muxuu aha ka dhexeeya baa hadda inta anigu aan ogahay wuxuu marayaa meeshii ugu darayd waxyaalaha dowlad goboleedyada madaxdooda ay ka tirsanayaan ama cabashooyinka waa badan yihiin cadaaladda eh, dagaalka al-shabaab lagula jiro en, eh, heshiisyadii hore oo aysan fulin eedahaasoo dhan ama waxyaalahaas cabashooyinkaa hoose dhan eh, sax ma yihiin bay kula tahay mise waa ka badbadinayaan
Een, xasano waxa weeye dowladaha ee dowlad goboleedyadu horta hore qaar waa ku saxsan yihiin oo inay ka tirsashada ay wax ka tirsanayaan ee dowladda federaalka ah ee sida la tashiga een, shabaabka loola dagaalami lahaa sidii magaranaysa meel looga soo wejeysan lahaa sidii loo unkumi lahaa ciidan wada jira waxaasoo dhan magaranaysa een, way ka liigaysaa ama way way ka dabacsan tahay dhinaca dowladda federaalka ah Een, midda labaadna waxa weeye gobollada lafrikoodu sadbursi dheeraada ayay magaranaysaa raadinayaan Een, haddaan bilmata tusaale usoo qaado shuruucda laga soo saaray ciise lafkiisu waa la socdaaye badda internationaalka ah dood badan bay ka qabaan oo waxay rabaan in maamul goboleedyada loo madax banaaneeyo marka waxaa isku dhex jira waxa weeye markaan warka soo koobo Een, gobolladu calaacalka yacni cabashada ay dowladda federaalka ka cabanayaan waa sax weeye een, qaarkood qaarna sadbursi bay ku wadaan ee, centralizekii governmentiga waxyaabaha ay federaalka governmentigu ay xaqa u lahaydna iyaga lafkooda waxay rabaan inay ka sadbursadaan marka laakiin een, anu waxaan aan fikriyan caqligayga ku darsan lahaa een, eeddu ma xuma in dowladda eed loo soo jeesaa ma xuma Een, dowladda federaalkana inay iyaduna eed gobollada usoo jeesaa ma xuma laakiin waxaa aada u fiicnaan lahayd sidii dowladdii hore oo kale xasan sheekh inay meelay macal madaxweynuhu federaalku ay isugu yimaadaan oy danahooda ka wada hadlaan marka waxaa imaanaysa give and take ayaa imaanaysa iyagu marka labada qodobaan kusoo kooba waxaa waaye, midna sadbursi bay raadinayaan midna waa runtood waa xaq bay u leeyihiin wayna ka laayeen dowladda federaalka waa gartay ciise eh, waxaa ka muuqata madaxda maamul goboleedyada qaarkood eh, eh, eedaha ay usoo jeedinayaan dowladda aan dhehe waxaa ka mid a inayba aaminsan yihiin inay faragelin ku hayso gobolada intooda badanna doorashooyin soo kala hormareena baa ka soo marka eedahooda inta badan waxayba ku salaysan yihiin cabsi ay ka qabaan dowladda federaalka inay matalan musharaxiin kala taageerto waxyaala noocaas kale adugu ma ka dareentay markaad fiiriso qudbooyinkii madaxweynayaasha iyo eedaha ay u soo jeedinayaan
horta markaad fiiriso madaxweynayaasha khudbadooda eedaha ay u soo jeedinayaan iyadu ka mid bay ahayd oo way jirtaa midda kale oo xaqiiqda ahna waxa weeye in ay hirshabeelle madaxweyneheeda ka takhaluseen xaaf damce inay ka takhalusaan aada isugu xun yihiin madaxweynaha jubbaland oo haddeer cambaign bay ku wadaan puntland ruuxeeda haddeer waxay u soo dirsadeen oo annagu aan ognahay dad sharaxan oo reer puntlandna oo iyaga isku fikri yihiin marka arrintaas siyaasadda oo kiran oo arrimaha internal affairska ah dowladda federaalku waxaa la rabay inay xoogaa ka yara gaabsato oo ayan shuqul ku yeelan arrimaha internalka ah oo dowlad goboleedyada ayana isku dayin inay iyagu lacag ay leeyihiin ku kala furfuraan madaxda iyo madaxweyneyaan iyagu ay wataan iyo keenaan marka taasuna waxay keenaysaa akhritaanka in aada laysugu internaly xataa dowlad goboleedyada haddeer puntland waxay dhacaysaa sorry january south west waxay dhacaysaa waktiga wakti u dhowatay inba ka horeyn jubbaland isagana waa la mid kulligood marka waa u arkaan oo haddeer markaa fiiriso social media iyo waxa lagaga hadlaayo dad qaarkood anigu aan la hadlay oo labada dowladooda weliba jubbaland iyo puntland waa xaqiiq wayna ogyihiin waxayna ogyihiin in dowladda federaalka ay ka tahay las option in ay remove garayso dad iyada la jaan qaadi karo oo iyadu la socotana ay keento middaasu waa middaa midda kale oo uu walaalkan shiino uu ka hadlayna oo sadbursigaana meeshaan u malayn maayo in sadbursi uu jiro sababta wax la bursadaba ma jiraan oo meesha wax dhaqaala ah oo haddeer ka soo baxa oo waddankii yaal ma jiraan arrimaha khayraadku number one bay ahaayeen waagii anigu aan joogay markii ka horreysay iyo haddeerba arrimaha khayraadka macnaha arrimaha khayraadka in loo arko maaha oilan gas iyo mineraal laakiin kalluumaysiga beeraha xoolaha nool muxuu ahaa wixii hadda khayraad oo ilaahay dabiiciyan uu ummadda u siiyey ayaa sistamkeedii dowladda federaalka ay waxay leedahay annagaa maamulayna meelay haddeer iyadu awood ku leedahay oo ku maamuli kardhaana ma jiro marka aniga waxay la fiicnayd in tallaabo tallaabo wax loo qaado ilan waddankii baa la rabaa in la dhiso stateki baa la rabaa in la dhiso soomaaliyeed inay tallaabo tallaabo loo soo qaado xataa haddii wax lagu wareejinayo wax lagu soo wareejiyo laakiin hadday soo tagaan iyo waxba aan haysan kuwii kalena waxba haysan oo u bedela la yidhaahdo kalluunkaad ka kalluumaysataan puntland oo lacagta ka heshaan badda ku teedsan qaadan maysaan kasoo qaad puntland iyo jubbaland buu ugu daraa qaadan maysaan oo dowladda federaalkabaa qaadanaysa way iska hor imaanayaan shiine isla arrintaas laftigeeda maamul goboleedyada cabashadan badan waxaa ka keenaysa baqd in ay ka qabaan musharaxiin ay wataan inay gobolladooda usoo dirayaan rabaan gebigoodaba inay xil ku wareejiyaan maxaa maxaad u aragtaa adigu arrintaa
xasano waa runta ciisana si u sheegayo waa runtiis waxaana weeyaan dowladda federaalku interferency xoog leh waxay ku haysaa gobollada waxyaabaha ciise siduu sheegayan waa runoo baqdin jirta federaalka ka jirta ayaa hortoore madaxweynayaashan isu keentay dowladda federaalkana waa loo jeedaa obviously waxay samaynaysaa waa test weeyaan puntland sida ciise sheegaya waa run dad baa loo dirsaday si openlena ma garanaysaa oo loo jeedo xaflada xamar laga sameeyeyna mucaaradku wuxuu ku socdaa dowladda jubbaland la yidhaahdo south west waxawa isaga lafkiisu saasay ku socotaa interferensigaasi xasan oo ugu jiraa dowladda federaalkana waxyaabaha ugu waaweyn anigu aan ku dhaliilayo waxaa ka mid a inay ku mashquusho gobollada ma ahayn dana ka waaweyn baa jira waddanka in la nabadeeyaa jirta afarta qodob oo sharciga dowladda federaalka u leedahay negotiation inay kaga gashay ahayd bersentajyada xataa sida ciis sheega khayraadka badda oo kale iyo beerahoo kale bersentajiyo in lagu xisaabtama way ahayd hadda bilmatel wadannadu way isu qaybiyaan gobol walbaaba khayraadka uu ku badan yahay ayaa ma garanaysaa waxaa loogu sameeyaa heshiiskiisa iyo macaamilkiisa waxaana weeyaan soomaaliya labada khayraad ee maanta keliya ay ku dhaqdhaqaaqi kartaa waa kalluunka beertiina qolaa ku fadhida oo shabaab la yidhaahdo in laga xoreeyaa loo baahan marka maadaama waddanku dhaqaalayso intaas ah laakiin anuu oran maayo sidaana dowladdeedii ka laakiin waxaan oran lahaa federaalka iyo stateska ama malay ha noqoto ama beera ha noqoto ama canshuuraha dekeda ka imaanaya ha noqdaan ama wax alla waxay rabtaan inkamoo gobolku yeelanayo qayb waa inuu ka helaa wixii federaalku leeyahay federaalkuna wixii soo galaa qaybtooda waa inuu siiyo weeyo gobolladii laakiin ma imaan karto iyadoo senator loo kala taaganya unless la wada hadlo oo la wada fariisto dad qalbi saaxiya laisugu keena maahan waa gartay shiina waa mahadsan tahay ciise waxaa meesha sidoo kale khudbo ka jeediyey ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya oo hadda xilligiisii ama wakhtigiisii dhammaanayo khudbadiisii waxaa ka muuqatay inuu madaxda maamul goboleedyada madaxweyneyaasha uu leeyahay arrinta dejiya oo dowladda federaalka dhaliilaha aad u soo jeedinaysaan ha jireen laakiin sawirka guud fiiriyo is-aaminid iyo waxaa loo baahan yahay marka in madaxdii soomaalida runtii ninka keliya ajnabiga uu u sheega oo yidhahdo war ha la wada shaqeeyo ha la is-aamino soo ceeb kuma ahayn kulligood wallaahi nin horta anigu waa dhegaystay dhowr jeeraana dhegaystay way jirtaa horta waxaa jira fikir ah waxay ka baqaayeen international communitygu shirkan mirihiisu inay noqdaan inay u gareeyaan radical dhinac fog inay inay inay u durkaan oo dowladda federaalka xiriirka u wada jaraan oo meel xun la kala gaaro i don't believe inay aniga fikirkayga siduu isagu uga welwelsan yahay inay ahayd way jirtaa in la rabo in dowladda federaalka si fiican loola xisaabtamo waxay xaq u leedahay na la siiyo waxayna xaq u leedahay na loo diido laakiin sida isagu filaayo oo wararka anigu hadda international communitygana waxbaan ka maqmaqlaa fikirka ay qabaan waxa weeye shirkan laysugu yimi maadaama la kala go-an yahay shirkiina dowladda federaalka aysan ka soo qayb gelin yidhahdeen nagala soo qaybgeli maysaan waxa shirkaanu shirkii lagu kala tegi lahaa oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku kala meel xun ku kala taagi lahayn ku kala tegi lahayn i don't believe marka inay jirto siduu isagu cabsi loo gelinayo cabsi intaa inay jirto way jirtaa in aad loo kala fog yahay way jirtaa inaan laysku qanacsanayn way jirtaa in dadka qaarkood dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda federaalka aada isaga sii fog yihiin marka loo meel dhigo kuwa kale laakiin waxaa loo baahan yahay in la fahmo dadka soomaaliya iyagaa isleh ha isqabsadeen i don't believe maanta in la joogo wakti la diriro oo laysku qabsado laakiin in si sharcigana loo kala baxo runtana laysu sheego iyadoo aan wadanka la kala goynayn aan la kala dirirayn wax laysku qabanayn baa loo baahan yahay xataa hadday timaa anigu fikriyan waxaan qabaa dowladda federaalka haddaan lala shaqayn karin stateku inuu ka go-o oo yidhaahdo goortaad aynu heshiis ku wada noqon karno inaan wax wada qaban karno baynu markaa wada shaqaynaynaa anigu taad radical baanahay laakiin macnaheedu maaha in soomaaliya laga go-aayo waa gartay shiine isla michael keating hadalkiisii maqanaa dhegeysatay laakiin wuxuu lahaa xataa war waddankiinu waa barwaaqo beeraad leedihiin oo webiyaal baad leedihiin oo laakiin soomaalidu waxay caan ku noqotay buu yidhi kala shaki iyo is-aamini darro oo wixii wax yar hadday dowladdu xataa samaynayso nin walba uu si kale u turjunto marka khudbadiisa see u aragta laftigiisa
xasan horta hore ninkani waa nin u n kowdhe waana nin wakiil uga ah united nationka soomaaliya wakiil uga ah horta shaqadiisu waxa waaye siduu soomaaliya isugu wadi lahaa federaal iyo state kale isugu wadi lahaa laakiin ciise waa runtiisu yani baqdintaas u muujiyo horta meesha ma taal laakiin waxaa meesha taal iyada lafrikeedu arrinkan uu ciise ka dhawaajinayo uu leeyahay aanu kala istaagno intaynu wada shaqaysan doonno sow kama fiicna in maxaanku irahdaa la wada hadlaba iyadoon boortoor la kala tegin marka hadalka kiitin haddaan usoo noqdo waxa weeye hadalka kiitin wuxuu iridda uu sii furayaa uusan xirayn wada hadalkii dowladda iyo maamul goboleedyada ayuu weli rabaa inuu sii furmo oo negotiation iyo howla kale sii bilowdaanin uuna ka muujinaya uu leeyahay big pictureka arka marka laakiin xasano waxaa jirta waxa weeye time of electionay hadda ku jiraan gobolladu time of election markuu yimaadana waxa weeye everybody wuxuu fiirinaya interestigiisuu fiirinaya marka maadaama dadkan ay soo socdaan bisaraaxana dadku xataa madaxweyneyaasha gobolladu ma aha federaalka miisaanka culayska badan federaal kaga imaan maayo wuxuu kaga imaanayaa internaly buu kaga imaanaya marka maadaama uu internaly ka imaanayo ayaa waxaa excuse laga dhigay federaalka federaalku qayb bay ku leeyihin laakiin not that much hadda puntland oo kale madaxweyneyaal loo diro oo xasan khayre iyo ay dirsadaan iyo farmaajo waxay ka guri karaan ma jirto laakiin jubbaland oo kale waxbay ka tari karaan oo side effect xoogle ku leeyihin isagoo kale xoogaa baqdin waa ka muujin karaa marka anigu waxaan qabaa internal pressure jira ayaa nimankaani waxay marka excuse u sameeyeen in federaalku ama dantu ha noqoto inay extended samaystaan ama si kale wax u dhigaan laakiin inay excuse ka sameeyaan in federaalku tallaabo xoog leh kula jiraan marka kiitin waxyaabaha uu ka hadlaya waxay ahayd basicala markaan soo koobo inaysan xirmin iridda wadahadalka dowladda federaalka iyo gobolada hadalkiis anu sidaa u waa gartay ciise dowladda federaalka laftigeeda arrinta waxba kama soo qaadinba kamaba hadalba madaxweynuhu wuxuu u dhoofay eritrea arrimo kaleu iska galay prime ministerku waxba kama dhihin marka istaraatiijiyad fiican miyaa in maamuladii gobolada madaxweyneyaal goboladii xukuma ay shirayaan oo dowladda dhaliilayan farta ku fiiqayaan haddana dowladdiinas waxba ka dhihin
may walaahi dowladdu waxbay ka tiri waxaa laga waraystay shalayto wasiirkooda muxuu ahaa informationka wasiirka warfaafinta baa laga waraystay wuuna soo dhoweeyey wuxuu yidhi annagu raalli baan ka nahay inay shiraan raalli baan ka nahay inay wada hadlaan inay soo jeediyaan wixii dhaliilah uun wuxuu waxa waxay ku fiicnayd waxay ku fiicnayd in iyagoo dhan ay meesha wada isu qabo meesha laakiin sida muuqata dowladda federaalka waxyaabo kale uga muhiimsan bay u aragtay jir bay aadeen hadda china markay soo noqdeenna waxay aadeen eritrea waa laga yaabaa next couple of days inay kasoo qaybgeli doonaan laakiin way jirtaa aad baa muhiimaddu waxa weeye staydyada iyo dowladda federaalka aad bay u kala fog yihiin whatever the reason is intaynu soo sheegnay wuxuu doonaa ha ahaado aad baa loo kala fogeyey fogyahay haddii qolo walbi ay mardo sii fogeyso khaasatan dowladda federaalka oo looga baahnaa inay wax isku wado oo wixii caqabadaha oo jira ka shaqayso oo wixii muxuuha buundooyin oo jabay ay gadaal u hagaajiso xiriirka dowlada dowlad goboleedyada iyo dowlad goboleedyada dhexdooda ah iyo iyaga ah haddii ay xoogaa iyaga ruuxoodu ay sameeyaan inay ka fogaadaan sentarkii ka fogaadaan meeshii la rabay inay joogaan haddee inay wax sii xumayso maahe wax wanaago ay keenaysaa ma jiro marka waxaa loo baahan yahay dowladda federaalku waxay doontaba ha noqotee inay wakti badan iyo muhiimad badan siiso shirarka noocan oo kale ah oo dowlad goboleedyadu ay isugu imaanaan oo qaybteed tahay dacwo dowladda federaalka ay isaga dacwoonayeen iyo waxay ka qaban lahaayeen iyo tallaabaday ka qaadi lahaayeen midna ay tahay wixii kale oo ay rights oo ay ku lahaayeen oo dowladda ay ku weydiisanayaan muxuu ahaa inay inay inay u joogaan xubno ama prime ministerka ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo labadii hore labadaba way ka soo qayb galeen marka fogaanshahaas way way jirtaa in aad loo sii kala fogaanayo waxaana fiican in waxaan oo dhan laga baxo laysu soo dhowaado wixii fikir oo lagu kala duwan yahayna dowladda federaalku sababtoo ah waxaan rabaa inaan kuu sheego hal mid baan rabaa inaan halkan ka caddayo dowlad goboleedyadu waxyaabaha ay ka qaylinayaan ma aha oo keliya inay interference ku samaynayaan gobolka dowlad goboleedyadu waxay mar walba ka qaylinayaan number one-na waxaa kaa puntland ilaa asaaskii dowladda federaalka ah oo uu markuu yimi ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan faroole oo sorry cadde muuse oo laysugu tegey muqdisho la tegey oo villa soomaaliya la furay ilaa waagaa ilaa haddeer weli waa laysku haystaa baawarkii baa laysku haystaa waxqaybsigii baa laysku haystaa dhaqaalaha waddanka soo gala oo dowladda federaalka ah la siiyo anigu waxaan ogaa meelo badan oo lacago badan oo dowladda soomaaliya la siiyey oo ahayd inay dowlad goboleedyada u gudbiso ama regionska u gudbiso ayaan soo gudbi waxaanu siyaasadda kale kuma koobna waa garta ciise shiina isla taas laftigeeda dowladda federaalka marka laga reebo wasiirka warfaafinta oo yidhi waa soo dhoweynaynaa inaysan madaxda ugu sarreysaa ka hadlin shirkan oo waxyaalaha loo soo jeedinayo eedaha loo soo jeedinaysa aysan halhal uga jawaabin see u aragtaa
xasana horta hore mid baa meesha taal midda meesha taallaa waxay tahay shirka madaxweyneyaasha gobolladu ay meesha ku shireen horta hore yaa awood u leh inuu ka jawaabo ana waxaan arkaa wasiirka warfaafinta wuu ka jawaabi karaa hadal wuu dhihi karaa laakiin munaasabadda ma ahayn inuu wasiiru ka jawaabo waxay ahayd madaxda labada nin ugu sarreeya inay ka hadlaan inay soo dhaweynaan iyo inay diidan yihiin wixii kale hoos ku qorsan iyaday taallaa laakiin waxaa xasanoo meesha talaxa waaye dada kani culays horta hore maalin dadka had maanta soomaaliya dhibaatada haysta dowladda federaalka saddex meelood laba meel iyada culayska keensatay qayb ka midana naturalka problemska u keenay waxa weeye haddii opposition intaa la eg oo shan madaxweyne goboleeda ay kulli kasoo wada horjeesteen horta kooska dembiga iyagaa iskale waa midda koowaad midda labaad waxa weeye inay ka jawaabaan oo iyagu la xaaltamaan because dadka lala hadlaya iyo dadka dadku waxa ay ka shiraayaan waa labada nin oo waddanka federaalka haysta umaysan shirin wasiiro agaasimayaalna looma shirin marka dhibka dadka wadaana waa dadka maamulka meesha ka haya marka anugu waxaan qabaa inay qalad ahayd sideedaba in ama wasiir u jawaabo ama hebel u jawaabo laakiin waxay ahayd haddii xataa cid afkooda ay ku hadlayso afhayeenka dowladdu inuu hadlayahayd ama xafiiska prime ministerka ka hadlo ama xafiiska madaxweynaha inuu ka hadlayahayd then midda labaad meesha taalla waxay tahay maanta waxa meesha yaallaa innaga internal problem nagu dhex furan yahay dhib nagu haystaa inaanu maanta eritrea iyo hebel aadno china waaba la fahma dhaqaala aanu doonano laakiin in eritrea la aado markii horeaanu tagno qaldannay haddana qalad labaad baan hadda kusii jirnaa aanu qaldamaynaa aanu u jeednaa anugu siyaasaddaas horta dhinacaas siina gelgeli maayo laakiin completely waa qalad tan saddexaad tan saddexaad xasan meesha taalaa waxay tahay biyuhu intaana kugu imaan baa laysku moosaa baa layidhi waaydada kane ay u gaarayaan ilaa xad inay madaxweyne yaal inta isu yimaadaan nin u nna soo fariisto mister kitin uu yidhaahdo u kaadiyaa ka goosanayna dowladda iyadaa gaarsiisay dowladda gaarsiisay marka dowladdu negligency badan ayay ku haysaa internaly annaga maam maxaan kuu sheegaa dowlad siyaasadayda internaly soomaali ahaan qalad baan ahayd inay ka aamusaan qalad baa inay ka jawaabaan oo wax ka yidhaahdaan bay ahayd waa gartay ciise kelmadaada u dambaysa thirty second waa soo gebagabaynaa please
wallaahi waxa loo baahan yahay waa mahadsanta waxa loo baahan yahay in xiriirka dowlad goboleedyada dhexdooda ah iyo xiriirka iyaga iyo dowladda federaalka laga shaqeeyo dowladda federaalka waxaa la rabaa inay ka shaqayso oo ogaato in soomaaliya ayan ahayn waddan haddeer magac buu jiraaye waddan jira ma aha meel dowladda centerka ay xoogay ku leedahayna ma jirto xataa muqdisho marka waxaa la rabaa madaxweynaha iyo prime ministerku inay gadaal isugu noqdaan oo yidhaahdaan war waddankii innagaa ku magacaaban yuusan gacanteena ku burburin ama saatan iska sii ahaane wixii wanaaga oo la qaban karo ha la qabto waxayna ahayd dee niman dhallinyaraha weeye waxaa laga filayay inay ka fiicnaan doonaan nimankii hore haddeer xasan baa loo yeeray halkaasayna kaaga muuqata marka dowladda waxaa la rabaa inay samayso isbeddel dhaba oo ku saabsan habla dhaqankeeda waxqaybsigeeda muxuu ahaa dad isu keenideeda waddanka muxuuha gacan ku dhigidiisa sidii iyo arrimaha looga shaq anigu hadalkay ugu dambeeya insha allah waxaan kala saaraya laba qaybood qaybna waxaan la hadlayaa dowladda qaybna waxaan la hadlayaa maamul goboleedyada qaybta dowladda waxaan leeyahay afar sanaanu rajo qabnay hadda laba sano way dhammaatay sanad kadib doorasha loo kala yaacayaa nabad iyo nolol meeqay gobolada xildhibaana ka heli doontaa ee waxaasay ku ordami doonaan sida caadadaa sanadka ugu dambeeya iska election marka hadda waxaba noo harab waa sanad ambishinkii waxaan u qabnay nimankan cusuboo soo kacayna kama aana helin soomaaliyana way ku khasaartay waxaanan oran lahaa bal cayri caymo ma diidee internaal hanagu kala dirinina siyaasadayada gudaha taas waa mid mid gobolada waxaan leeyahay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada sadbursiga ka daaya wixii xaq u leedihin dowladda soo hor fariista kalana hadla waxa kan la dhahaya meel baanu istaagaynaana suurtagal maaha qolaa ku lugooday halkaasa ilaa hadda waxay hayaana male nin walbaana khayraadkiisa waa loo ogol yahay laakiin kursiga iyo miiska ha laysla soo fadhiistaan dhihi lahaa
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.